بsم الlh الرحmن الرحيم alحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصحبه وsلم qاl المؤلف رaحimه الlه nuun التwkiid towkiidka nuuntiisa nuunu towkiidka isbedello uu keeno ayaa jirta oo uu ku keeno afcaasha uu galo oo ah ficilka mudaaric iyo ficilka amar isbedeladaas marka waxaa ka sheekeeya fankan ah fanu tasriif tii buu rabaa marka inuu ka hadlo nuuntan nuunu towkiidka ah maxaa magacaas loo siiyey nuunu towkiid maxaa loo yidhi waxbay adkaydaa haddii qofka aad ku tidhaahdo ijlis faqad dalabta minhu ljuluus biduuni ta'kiid laakiin kuma aadan adkayn waxaad ka dalbatay inuu fadhiisto haddii aada rabto marka inaad fariisiga aada ka dalbi xoogga aad saarto meeshii aad ka dhihi lahayd ijlis ijlis ijlis aad ka dhihi lahayd takraarka aad isticmaali lahayd ilaan takraarkan muxuu faa'iideeyaa towkiid sooma faa'iideeyo towkiid buu faa'iideeyaa meeshii marka aada ereyadaas ka soo celcelin lahayd lil ikhtisaar nuuntan baa isticmaale waxaa leedahay marka ijlisanna oo macnaheedu uu yahay fariiso oo fadhiiso marka waa طalabu اljuluus laakiin طalabkaas oo mu-akada bihadihi nuun saas daraaddeeda nuunu towkiid loogu magacaabay waana laba nooc nuunu towkiid mushadada ah oo shidan iyo nuunu towkiid mukhafafa ah oo hal nuunoo reeban ah midda shidan ijlisanna midda aan shidnayna ijlisan labadaasba marka waa la isticmaala wayna kala xoog badan yihiinoo midda mushadadada ah baa waxay ka xoog badan tahay midda mukhafafada ah yajuusu waxaa bannaan ta'kiidu ficli اlamri ficilka amar in la ta'kiidiyo way bannaan tahay muطlaqan ay biduuni sharطi walaa qeyd ayadoo wax shuruud aan lagu xirin baa ficilka amar la ta'kiidin karaa ficilka amar nuunu towkiid xagga dambe waa ka raacin kartaa wax shuruudahoo ku xiranna ma laha muطlaqan saasu ka wadaa wa ama almudaaricu mudaarica miya falaa yu-akadu lama ta'kiidiyo ilaa idaa subiqa biadaati amrin ilaa haddii adaatu amrin ay ka horeyda maahane laamta la yidhaahdo laamul amri hadday ka horeyda maahane si kale laguma ta'kiidi karuu ley iyo kuwa soo socda ayaguna laamul amri waa inay ka horeyda tusaale ahaan liyafcalanna alkhayra khayrka ha sameeyo liyafcalanna alkhayra yafcalu waa ficil mudaaric xagga dambena nuunu towkiid baa ka raacday shuruuddiina uu haystaahoo laamtan xagga hore ka gashay baa waxay tahay laamu lamri marka ficilka mudaaric ta'kiidkiisa waxaa ku xidhan shuruudahan waa inuu helo laamu lamri sida liyafcalanna alkhayr ow nahyin ama inuu nahyi ka hormaro maahane haddii amar uu waayo laakiin nahyi uu helo asna waa la ta'kiidin karaa ficilka mudaaric sida walaa taxsabanna allaha gaafila camaa yacmalu daalimuun taxsabanna waa ficil mudaaric nuunu towkiid baa xagga dambe ka raacday shuruudihiina wuu oofsaday oo nahyi baa ka horeeya laadan ka horeydabaa waxay tahay laadii naahiyada ahayd aw istifhaamin ama istifhaam inuu ka horeeyo maahane istifhaam hadduu ka horeeyo ayadana waa la ta'kiidin karaa ficilka mudaaric sida hal tadhabanna yaa muxamed muxamedow ma tegi hal tadhabanna yaa muxamed aw biini shardiyati ama hadday ka horeydo intii shardiyada ahayd ma ahane almudqamati intaa shardiyada ahaa intaa shardiyada ah oo lagu idqaamay fii ma zaa'ida maada zaa'idada ah intii shardiyada ahayd oo labada ficil shardin jirtay hadday ka horeydo ficilka mudaaric waa la ta'kiidin karaa mar kastana maa zaa'ida ah ayay ku idqaaman tahay ka qowlihi tacaalaa faimaa tarayinna min albashari axada faimaa tarayinna min albashari axada tarayinna waa ficil mudaaric nuunu towkiid baana raacday maxaa ka horeeya intii shardiyada ahayd oo maadii zaa'idada ahayd lagu idqaamay qur-aanka marka la joogana xarafka waa zaa'id lama dhehe silaa la dhahaa waxaa kale oo ka mid ah waimaa tucridanna canhum ibtigaaa raxmati min rabbika tarjuuha ayadana waa la mid aw kaana waaqican ama hadduu yahay ficilkaas mudaaric mid dhacay fii jawaabi qasamin qasam jawaabteed hadduu dhaco ayadana waa la mid waa la ta'kiidin karaa jumlatu jawaabi اlqasam haddii ficilkan mudaaric uu dhaco nuunu towkiidasna waa la raacin karaa ka qowlihi tacaalaa watallaahi laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin watallaahi sow qasam ma aha aawa jawaabteedii laakiidanna asnaamakum jumladaas akiidanna oo ficilkii faacil ka kooban waa jawaabu lqasam laa maxala lahaa min alicraab akiidanna waa ficil mudaaric waana la ta'kiidiyey limaada liannahu waaqicun fii jawaabi alqasam qasamkaas oo ah tallaah haddaba axkaamtii marka waa tanaa faidaa dakhalat nuunu towkiid nuunu towkiid haddii ay gasho inta aanaan faahfaahintaas u gelin wuxuu noo sheegay ficil mudaaric bishuruuطin in nuunu towkiidka uu ku raaco ficilka marna nuunu towkiidka inuuinuu ku raaco biduuni sharطin ficilkii maadi aaway ficil maadi asaga nuunu towkiid aslan ma gasho ficil maadi oo nuunu towkiid ay gashaahi ma jiro ilaa lidaruurati shicri bas faidaa dakhalat nuunu towkiidi nuunu towkiid haddii ay gasho cala alficli ficilka wa kaana musnadan ficilkuna uu ahaado wa kaana ficilkaasi uu ahaado musnadan mid loo tiiri ila smin daahir isim daahir ah aw lidamiiri lwaaxidi lmudakar ama uu ahaado mid loo tiiriyey qof mudakar ah damiirkiisa futixa aakhiruhu ficilka aakhirkiisa waa la fatxinaa limubaasharati nuuni lahu maxaa yeeley nuuntiiba asaga la mubaasharaatay sawaaءun kaana saxiixan ficilkaas inuu saxiix yahay waa isku mid ow muctalan inuu muctal yahay waa isku mid naxwu layansuranna zaydun zayd wuu u gargaari doonaa yansuranna zaydun walaa yaqdiyanna wuu xukmin doonaa walaa yadcuwanna wuu u wici doonaa walaa yascayanna wuu dadaali doonaa haddii ficilka nuunu towkiidka ay raacday uu yahay mid loo tiiriyey isim daahir ah oo uu iska leeyahay mudakar uu iska leeyahay sida zayd oo kale yansuranna zaydun yansuranna soo ficil mudaaric ma aha yaa faacil u ah zayd oo ah isim daahir ah yaqdiyannana waa la mid ayadana ficilkaas mudaaric waxa faacilka u ah oo loo tiiriyey waa damiiru lwaaxid اlmudakar oo ah huwa labadooda marka waa isku xugun ficilka mudaaric haddii faacilkiisu uu yahay isim daahira sida zayd oo kale ama uu yahay faacil huwa ah damiirkaas huwa ah oo iska leeyahay mufradka mudakarka ah oo qaa'ibka ah labadaas haddii loo tiiriyo xukunkiisu waa isku mid isim daahir ah iyo mufrad mudakara oo qaa'ib ah oo ah huwa wuxuu ku yidhi haddaba wa kaana musnadan ficilkuna u ahaado mid loo tiiriyo ila smin daahir isim daahira sida zayd oo kale ow lidamiiri lwaaxidi lmudakar ama waxa loo tiiriyo uu yahay waaxid mudakar ah damiirkiisa oo qaa'ib ah futixa aakhiruhu aakhirkiisa waa la fatxinaa limubaasharati nuuni lahu maxaa yeele nuuntii baa la mubaasharootay macnaheeduna wuxuu yahay ficilkaas mudaaric waa la binaynaa fatxaana lagu binayha waaye waana midii aan naxwaha kusoo marnay sababtuna waxay tahay nuunta la mubaasharootay nuuntu hadday ficilka mubaashar haddii ficilka mudaaricay la mubaasharooto oo labadooda aan loo dhaxayn ficilka mudaaric mebni buu noqdaa waxaana lagu binaynaa fatxo sawaaءn kaana saxiixan waxaa isku mid inuu saxiix yahay ow muctalan inuu muctale naxu laa yansuranna zaydun isim daahira sooma qaadanin haddaba yansuru ficil mudaaricu ahaa aakhirkiisa wuu godnaa haddana wuu fatxisan yahay maxaa loo fatxiyey hadda nuuntii baa la mubaasharootay saas daraaddeed mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin buu noqday waxaana maanta faacil u ah isimkaas daahirka ah futixa aakhiru aakhirkiisa waa la fatxinaa fatxadaas marka xaggee saaran tahay xarafka ay fatxadaas saaran tahay waa xarafkee ra'da yansura ra'da sooma fatxisna intii laakiin nuunu towkiidka aysan gelin ka hor ra'daas maxay xarakaysneed waa godneed oo yansuru baa dheheyday marka waxaa loo fatxiyey waa liitisaalihi binuuni towkiid almubaashira sawaaun kaana saxiixan waxaa isku mid inuu saxiixa oo muctalla yansuranna zaydun yaqdiyanna huwa isagu uu xukmin doonaa maantana waxaa loo tiiriyey huwadaas yaqdiyanna waana muctalada maanta yaqdii buu ahaa marka yaqdiyanna waa ficil mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni towkiid almubaashira fii maxali rafcin faacilkiisiina ahway wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaazan taqdiiruhu huwa waana muctalu allaami bilyaa fatxada marka uu leeyahay aakhirkiisa waa la fatxinaa maanta xaggee saaran tahay yaa ya-da waa midda saaran yaqdiyanna ya-daas fatxada saaran yadcuwanna waa la mid ayadana kaas wuxuu ahaa muctalu laami bilyaa kanna waa muctalu laami bilwaaw yadcuwanna waa ficil mudaaric oo ah mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni towkiid almubaashira fii macli rafcin faacilkiisiina waa huwa nuunu towkiidkuna waa xarf yascayaanna waa ficil mudaaric oo ah muctalu laami bilyaa laakiin markaas kabacdi haddana alif loo rogay ilan wuxuu ahaa asalkiisa yascayu sooma ahayn taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba alifan marka naxwaha la joogo marka midna waxaa la yidhaahdaa waa muctalu laami bilwaaw midna waxaa la yihahda waa muctalu laami bilyaa midna muctalu laami bilalif aan lahaa saddexdaasoo looma qaybiyo inay waaw ay u dambeydo inay ya u dambeydo inay alif u dambeydo marka yadcuwanna waawa u dambeyda yaqdiyannana ya-a u dambeyda yascayannana waxaa u dambeeya alif laakiin aliftaas markeedii hore uga waxay kasoo gadoontay ya ilaan hulaathi alif ku jirtaahi asal ma noqoto wala yascayanna faidaa kaana musnadan hadduu yahay mid loo tiiriyey faidaa kaana hadduu yahay ficilkii mudaaric musnadan mid loo tiriyo ilaa damiiri اlithnayni laba qofood damiirkooda xudifat nuunu rafci nuunu rafciga waa la xadfaa faqad oo keliya waqusirat nuunu towkiidi nuunu towkiidkana waa la kasra naxwo litansuranni labadiinu u gargaara walataqdiyanni xukmiya waaye ficilka mudaaric oo loo tiiriyey alifu lithnayn waxaa ogaataa inuu ku rafcisan yahay hubuutu nuun nuun baa u dambeyda sida tadribaani oo kale ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can innaasi waljaazimi wacalaamatu rafcihi hubuutu nuun soo ma aha nuun baa u dambeyda isagoo marka tadribaani ah oo nuun ay u dambeydo ayaa nuunu towkiidkii ay xagga dambe ka soo raacday kelimada aakhirkeeda waxaa ku kulmaa meeqa saddex nuun nuunu towkiidkii oo laba nuun ka kooban mushadadada ahayd iyo nuuntii nuunu rafciga ahayd oo ficilkan mudaarici lagu rafcinaya marka tawaali amthaal ayaa dhacay yacnii xuruuf isleh ayaa kelimada aakhirkeeda isugu tagtay oo ah saddex nuun see la yeelaa nuunu rafciga ayaa la xadfaa si hiqalkaas looga takhalluso culayskasi meesha looga saaro irtiqaau saakinayn marka soo dhici maayo markaas markii nuunu rafciga meesha laga saaro ilaan haddii nuunta iyadoo sideeda u joogta nuunu tawkiidka aan ku darno waxay noo noqon lahayd tadribaaninna soo nooma noqoteen nuuntii aan meesha ka saarnay waxay noqonaya haddaba tadribaanna nuunu tawkiidka soo nooma shidnayn oo nooma fatxisnayn tadribanna soo nooma fatxisnayn markii nuunu rafciga meesha aan ka saarnay iltiqaau saakinayn baa dhacay labada xarafoo reeban oo kulantay waa labadee alifta oo faacilkii ahayd iyo nuuntan mushadadada ah oo laba nuun ka kooban mideeda hore oo saakinada ah see la yeelaa waxay yidhaahdeen waa la iska dhaafaa liannahu waa muktafar meeshaanoo kale iltiqaau saakinaynka waa la ogol yahay waanu soo marnay laakiin waxay yidhaahdeen nuunta iltiqaau saakinaynka dartiis ha loo kasriyo nuunta haddii la kasriyo iltiqaau saakinaynkii masuula waa su-aale ma isweydiideen haddii aan idhaahdo tadribaanni haddaan dhaho iltiqaau saakinaynkii zaal oo maa zaal maa zaal waa joogaa weli soo maaha laakiin xoogaa waxay yidhaahdeen iltiqaau saakinaynka dartiis ha loo kasriyo waana joogaa hadda ogow marka iltiqaau saakinaynku waa muktafar waa la ogol yahay laba meeloodaa la ogol yahay aan dhahnay soo ma ahayn ma xusuusataan labada meel midda koobaad waxay ahayd cinda alwaqfi markii aa kelimadda ku istaagay zaydun hadda haddii aa ku istaagto maxaa dhehe zayid ya-dana waa reeban tahay daalkana bacdama aa ku istaagtay waa reebtay marka waa muktafar waa la ogol yahay jaa-a zayid baa leedahay meesha labaadna waa middaan oo kale haddii labada iltiqaau saakinaynka uu ka dhaca kan hore xarfu maddin uu noqdo waa sida hadda aliftaan haysanoo kale kan labaadna xaraf shidan uu noqdo oo mid isagoo kale ah uu ku shidan yahay xarafka labaad oo saakinka ah marka alifta laga soo tago sow nuun ma aha nuuntaas sow nuun kale kuma sii shidna ayadana waa la ogol yahay waladaalliin baa la mid ah adaammatu baa la mid ah assaakha baa la mid ah asna waa muktafar waa loo gol yahay haddaba wuxuu yidhi faidaa kaana musnadan hadduu yahay mid loo tiri ilaa damiiri اlitnayn xudifat nuunu rafci waa la xadfaa faqad oo keliya ayadaas keliyaha la jaraa maxaa loo jaraana sababtoo loo jaraa maxay tahay litawaali اlamhaal wa kusirat nuunu tawkiidi nuunu tawkiidka waa la kasrinaa naxu litansuraanni sababta loo kasrinaana maxay dhaheen liltiqaa'i saakinayn marka nuunta waa kasrine nuunta dambe aa kasrine kasrada waxaa qaadana waa nuunta dambe hadda marka tansuraanni waxaa kasrisan waa tee tan hore mase tan dambe tan dambe waaye wa kusirat nuunu tawkiid waa la kasrina naxwu litansuraanni walataqdiyaanni haddaba nuunu rafciga litawaali اlamhaal ayaa loo jaraa markuu ku leeyahy waa markaan jaazim gelin ama naasib uusan gelin laakiin ka waran hadduu jaazim galo nuunta sababta loo jaraa maxay tahay ya liajli jaazim waxaana ka mid ah walaa tattabicaanni sabiila aladiina laa yaclamuun nuuntaa maxay u jaran tahay jaazimay u jaran tahay tanna waa la mid ayadana laa tansuraanni haddaad dhahdo waxay u go-an tahay litawaali lamhaal ma aha ee jaazimkaa la tagaa markaas waidaa kaana musnadan hadduu yahay ficilku mid loo tiiriyey ilaa waawi ljamci ilaa waawi ljamaacati waawljamaaca haddii ficilka loo tiiriyo fain kaana saxiixan hadduu saxiix yahay xudifat waawu ljamci waaw ljamca waa la xadfa maca nuuni rafci nuun rafcigana waa lala xadfa naxwu litansurunna gargaara yaa qowmi qowmkayow litansurunna u gargaara waaya yaa qowmi qowmkayo haddii waawljamaaco loo tiiriyo lababa waa la jaraa hadduu saxiix yahay nuuntana waa la jaraa litawaali اlamhaal ayaa loo jaraa nuun rafciga ilaan ficilka mudaaric oo waawljamaacaha lala xiriiriyo wuxuu ku rafcisan yahay waa hubuutu nuun nuuntaas litawaali اlamhaal ayaa loo jaraa hadduusan jaasim uusan gelin hadduu galana jaasimka dartiisaa loo jaraa nuuntaas horta waa la xadfaa waxaa kaloo la xadfaa waawljamaacaha laftigiisa asna iltiqaau saakiniin darteed baa loo xadfaa tusaale ahaan tansuruuna ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can inaasib ljaasimu calaamatu rafcihi hubuutu nuun asagoo sidaas ah nuunu towkiid xagga dambe ka raaci tansurunanna soo dhihi maydi tawaaliil amhaal sooma jiro saddex nuunu xagga dambe iska raacday see la yeelaa nuunu rafcigaa la tuura liajli tawaaliil amhaal xuruuf isleha israacday marka culays bay keenay saas daraaddeed baa nuuntii meesha laga saaray ka bacdi marka waxaa dhacaa iltiqaau saakinayn iltiqaau saakinaynka yuu ka dhex dhacaa waawda iyo nuunu towkiidka oo laba nuun ka kooban midda hore ilaa midda hore way reeban tahaye soo maaha markii sidaas ay noqoto waxaa leeyahay waawdan waa la iska jaraa ilaan qaacidadaa waxay ahayd haddii iltiqaau saakinayn uu dhaco labadoodana kan hore xarfu maddin uu yahay xarfu madka waa in la tuuro soo ma ahayn xarfu madka la iska tuuray maxaa kuu saaray markaas xarfu madka la tuurayna waa kee owljamaacihi maxaa kuu saaray markaas tansurunna ficilkan mudaaric mabni miya mise waa mucrab mabni maxaa mabni ka dhigay towkiidku mubaashiro miyaa ayaa daysanaya mabni maxaa u dhahaya marka yah mucrab waay marka ficilkan mudaaric waa mucrab ficilkii iyo nuunu towkiidkiina waawdan la xadfay liajli iltiqaa'i saakinayn darteed loo xadfay baana udhexayda saas daraaddeed marka waa mucrab waayo ma fahanteen marka waxa marka waa marfuuca calaamatu rafcihi hubuut nuun almaxduufati karaahata litawaali اlamhaal sasaa leeyahy faacil waayo yah yah meelo waxaa jirta ilaa toban meelood oo waxaa jirta faacilka lagu jaro taqriiban toban kama yara waxaa ka mida markii naayulfaacil ficilka loo tiirina soo maaha faacilku majaraya mase waa joogaa taasay kam tan iyo tan iyo kuwaas ujeedan yihin dhowr xabo fain kaana صaxiixan xudifat waaw ljamci maca nuunu rafci nuunu rafcina sida sababta loo jara waa sheegnay waa tawalilamtal hadduusan jaasim gelin waaljamacahana waxaa loo xadfaa iltiqa saakinayn wain kaana naaqisan ficilku laakiin hadduu naaqis yahay wain kaana naaqisan hadduu naaqis yahay wa kaana maa qabla xarfi lcilati waxaa xarfu cilaha ka horeeyana madmuuman uu yahay mid godan ow maksuuran mid hoos dhigan xudifat aydan laamu lficli laamu lficliga waa la jaraa naxwu latadcunna walataqdunna yaa qowm oomkayo waa waceydiin waana xukminaysiin hadduu marka naaqis noqdo naaqiskaas oo xarfu cilaha waxa ka horeeya uu godan yahay ama uu hoos dhigan yahay sida yaqzuu iyo yaqdi oo kale yaqzuu xarfu cilaha waxa ka horeeya oo godan yahay yaqdina xarfu cilaha waxa ka horeeya oo hoos dhigan yahay xudifat aydan laamulficli laamulficliga waa la jaraa naxwu latadcunna walataqdunna tadcuu sow ficil mudaaric oo muctalu laama soo ma aha waa u soo uma dambaydo haddaa rabta asalkiisa waa u celi kartaa haddaa doontana sidiisaa ku iclaaline labadoo dab waa kuu furan tahay isagoo sidiisa ah nuunu towkiid la soo xariiri tadcuuna soo ma aha horta marka hore waa uljamaaco la xariiri tadcuu soo ma ahayn uljamaaco la xariiri tadcuuna haddaad doontan asalkiisa waa u celin kartaa tadcuwuuna waa ka dhigi kartaa kadibna waa soo iclaalin kartaa haddaad doontana isagoo sidiisa ah ayaad waabuljamaacaha la xariiri marka tadcuuna soo saas ah nuunu tawkiid la soo xariiri markaa tadcuunanna soo kuu noqon maayo nuunu rafciga iska xadaf litawaali اlamhaal maxaa soo haraaya yaa iltiqaa sakina soo dhici maayo lana soco haddee marka aan leenahay tadcuuna laamti waa naga maqan tahay laamulkelimihii waa naga maqan tahay markaas ka hor aan soo jarnay isagoo marka sidaas ah ayaa waxaa la xariirinaya nuunu tawkiidka tadcuunanna nuunta waa iska rafcina waa iska xadfiya marka litawaali اlamhaal darteed kadibna iltiqaau saakinayn baa dhacaa iltiqaau saakinaynkan wuxuu ka dhacaa waawuljamaacahan oo reeban iyo nuunu tawkiidka midda hore bacdamaa waawdaanu ay tahay xarfu madin waa la iska jara marka tadcunna ayaa kuu soo haraa tadcunna midaasaa kuu soo hare haddii aad doontana asalkeedii horaa ka soo bilaabe tadcuu asalkeedii tadcuwu bay ahayd iyadoo sideeda awaawuljamaaca lala xariirinaa tadcuwuuna markii sidaas ay noqoto kelimada cayntana waa godan tahay waawduna waa godan tahay waawda kalena waa kasii dambeydaa tawaali amhaal sooma jiro see la yeelaa marka waa in laga takhalluso see looga takhallusi karaa waawda damada saaran hee waa in la iska tuuro marka la iska tuuro kabacdina iltiqaa saakinayna dhaca waawdaas waa la tuuraa marka tadcuuna baa kuu soo haree waawdaas aad tuurtay la soco waa laamulkelimihi marka tadcuuna marka aad leedahay laamulkelimuhu way kaa jaran tahay saasaa usoo jarnay kadibna sida aan soo sheegnaa loo cilaalina wain kaana naaqisan hadduu ya kaana maa qabla xarfi اlcilati madmuuman waxa xarfu cilo ka horeeyana uu godan yahay ow maksuuran ama hoos dhugan yahay xudifat aydan laamulficli laamulficliga waa la jaraa sababta aan soo sheegnay yaana hee loo jaraa naxwu latadcunna walataqdunna waa xukminaysiin bidami maa qabla nuuni fi اhalaata saddexda kelimadoodba nuunta waxa ka horeeya waa la godaa meeqo kelimadoodaan haysanaa ya laba la haysanaa saddex kelimadoodna hadda meesha kuma yaalaan tadcuna marka waa cilaalinay taqdunnana sidoodoo kalea loo cilaalinaa markeedii hore taqdii sooma ahayn taqdiina asalkeedii hore taqdiyu sooma ahayn ilan tadribu bay la mid tahaye iyadoo sideeda taqdiyu ah waabuljamaacaha la xariiri taqdiyuuna ma noqonay mase noqon mayso sida tadribuuna oo kale taqdiyuuna markay noqoto waxaa leeyahay fastudkilat idamatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra see la yeelaa marka kasradaa la iska tuuraa damadaa la naqlinaa kadibna ya-da waa la iska xadfaa ya-da la xadfayna waa hee laamul kelimihii saasay ku tagtay marka waxaa kuu soo haray taqduuna taqduuna iyadoo sideeda waxaa la xariirida nuunu tawkiidka taqduunanna kadibna nuunu rafciga litawaali amhaal darteed waa xadaf markaa xadafto haddana waawdii waxaa loo jaraa liltiqaai saakinayn marka waxaa kusoo haraa taqdunna labadan ficil haddaba bacda nuuni tawkiid waa isku mid tadcunna taqdunna laakiin ka hor midna waawuu ku jiranaa midna ya uu ku jiranaa midka waawda ku jiranna xarfu cilaha waxa ka horeeya wuu godnaa oo taqzuu iyo tadcuu bay ahaayeen midna xarfu cilaha waxa ka horeeya waa hoos dhignaay oo taqdiib uu ahaa lakiin hadda waa isku mid labadooda wallahu aclam halkaas ku jiro